imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee kolosay sayidyadow addoommadiinna siiya waxa xaqa ah oo u qalma idinkoo garanaya inaad jannada sayid ku leedihiin baryo ku saabsan faafinta injiilka haddaba baryada ku sii adkaada idinkoo ku soo jeeda oo mahadnaqaya oo weliba annagana noo soo duceeya in ilaah noo furo albaabka hadalka si aannu ugu hadalno qarsoodiga masiixa kaas oo aan u xidhanahay inaan u muujiyo sida igu waajibka ah inaan uga hadlo kuwa dibadda jooga xaggooda xikmad ku socda oo wakhtiga ku faa'iidaysta mar kasta hadalkiinnu nimco ha lahaado isagoo cusbo lagu daray inaad ogaataan sida idinku waajibka ah inaad mid kasta ugu jawaabtaan salaanta iyo dhammaadka axwaalkayga oo dhan waxaa idiin sheegi doona walaalkeen duqikos oo ah gacaliye iyo mididiin aamin ah oo addoon ila ah xagga rabbiga isagaan idinku soo diray sababtan daraaddeed inaad ogaataan axwaalkayaga iyo inuu qalbiyadiinna dhiiro geliyo oo weliba waxaan isaga la soo diray walaalkeen onesimos kaas oo ah mid aamin ah iyo gacaliye oo idinka mid ah iyagu waxay idinka warrami doonaan waxa meeshan ka dhacay oo dhan waxaa idiin soo salaamaya aristarkos oo ila xidhan iyo markos oo barnabas abti u yahay kaas oo wax isaga ku saabsan laydinku amray hadduu idin yimaado aqbala weliba waxaa idiin soo salaamaya ciise oo la yidhaahdo yustos kuwaas oo ka mid ah kuwa gudan ayaa ah kuwa keliya oo ila shaqeeya boqortooyada ilaah iyagoo ii noqday kuwa idhiiro geliyey waxaa kaloo idiin soo salaamaya ebafras oo idinka mid ah oo ah addoonkii ciise masiix kol kastaba baryadiisa ayuu idinku dadaalaa inaad istaagtaan idinkoo kaamil ah oo aad u huba doonista ilaah oo dhan waxaan ugu markhaati furayaa inuu u hawshoodo idinka aawadin iyo kuwa la'odikiya jooga iyo kuwa heerabulis jooga aawadood waxaa idiin soo salaamaya luukos oo ah gacaliyaha dakhtarka ah iyo demas walaalaha la'odikiya jooga iyo numfas iyo kiniisadda gurigiisa ku jirta nagu salaama warqaddan markii laydinka dhex akhriyo haddana ha laga dhex akhriyo kiniisadda reer la'odikiya oo idinkuna akhrista warqadda aad la'odikiya ka heli doontaan oo arkibos waxaad ku tidhaahdaan adeegiddii xagga rabbiga oo aad heshay ku dadaal inaad dhammaysid anigoo bawlos ah ayaa salaantan gacantayda ku qoraya xusuusta xidhnaantayda nimco ha idinla jirto